madaxweynaha maamulka ama dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa b b c da u sheegay in dowladda etoobiya ay iska kaashanayaan la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweynaha oo hadda ku sugan magaalada adisababa ayaa la kulmay saraakiisha milatariga ee dowladda etoobiya cabdisaaq xaaji catoosh oo waraystay ayaa ugu horeyntii weydiiyey duulaanka cusub ee al-shabaab ay ku qaaday puntland
dabcan shabaab iyo anagu isku cusbin oo dagaal baa muddo naga dhexeeyey mudaha gargara gaar ahaan ayay aada iyo aad iyo dhulka puntland dhimiradooda kamid a ayay shidooyin shaqaaqooyin ka wadi jireen haddana waa arrin cusub oo dee dhanka koonfurta ay hadda iyagoo xoog iyo ciidana ay kasoo duuleen wadanka duulaan yani aan runtii aan xoog badan ayay kusoo qaadeen laakiin shacbiga iyo dowladda puntland labaduba waay ku filan yihiin inay iska celiyaan xilligan maxaa kusoo beegay waxaad moodaa duulaankan inuu ka ballaaran yahay weeraradii hore ee shabaabkii galgala jooga ay idinku qaadi jireen de anagu caqliyadooda iyo saykolojiyadooda si u shaqeeyaan nimankaa midna anagu ma naqaan laakiin waxaan de qiyaasayaa kolley inay muddo dagaalyo xoogle ka wadeen koonfurta oo aada moodo inay aada usoo dhiisanayeen waayihii dambeysay oo dhan waayadii ciidamada amisom tinalba ku weeraray kenyatiga weeraray burundiyaanka weeraray ugandiska weeraray meelba dagaal bay ku qaadeen marka waxaa laga yaaba hadda inay xoog isbileen oo isleeyihiin bal haddana tijaabiya dhulka nabadda ah oo puntland kamid tahay saasa anagu ku qiyaasayaa dhowr jeer oo ay operationada ay qaadeen koonfurta kaga guuleysteen ayaa laga yaaba inay ku dhiirigelisay inay haddana ay meelo kale u gudbi karaan oo tallaabooyin kala qaadi karaan madaxweyne addis ababa waxaad kula kulantay taliyaha ciidamada militariga etoobiya iyo taliyaha sirdoonka maxaad ka wada hadasheen dabcan cadowga shabaab de waa cadow mandiqada oo dhan dhibku aweeye soomaaliya keliya kuma aha puntlandna kuma aha wadama dariska o dhan buu ku yahay dowladda etoobiya jaaakanaha weeye xuduud dheer baanu wadaagnaa dhibta puntland soo gaartaa inadaa soo gaaraysaa dabcan inaan ka wada tashano oo aanu iska taageero iska kaashano cadowgaasi uusan si uusan annagana dhibta iyo culeyska aan buntland aan saga qaadno ayagana usan ugu soo gudbin oo usan dhib ugu geysan marka dabcan waa waajib inaanu iskaashano oo wax kamid ah arrinta iyada xagga dowladda federaalka wax kaalmo ah oo aad ka hesheen ma jiraa xag hub ah ama noocay doonta ha ahaatee cadowga al-shabaabka ahi waa cadow aan wada leenahay cadow soomaaliyeed wey la socotaa arrintaasna horaa uga sheega uga hadlay haddana iskaashi buuxda ayaanu ka samayneynaa waxaan isleeyahay awoodda awoodoodana waxaan isleeyahay inaysan hakenin baan umarinaya oo taageeraa diila ha yidhahdo waa gartay shabaab waxay ka soo degeen xeebaha puntland oo dhanka badda ah sidaan ognahayna badda puntland ciidamo badan oo neto ah maraakiibtooda jooga ma is leedahay neto way ka hortegi kartay doomahan shabaabkee garacad iyo dhulkaas ka degay wallahi walaalow taa hore oo oo markii hore kaiska ahayd de dabcan communication kalaana yeelan laakiin wixii ka dambeeyey saac saacad iyo baan ula hadlaynay ciidamada dhesha jooga ilaa haddana wax tallaabo arrintaa laga qaaday ma ay jirto marka ma garanayo dabcan ma mandatekoodasa kamid ahayn ma iyaga aan weli u diyaar garoobin ma garan karo wax tallaabo ilaa hadda kule ay qaadeen ma ay jirto laakiin si joogta ayaanu ula xariireynay si joogta ayaanu ugu sheegeynay xaaladda meesha ay marayso meelaha ay joogaan iyo si ay usoo degayeen intaba
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo cabdisaaq xaaji catoosh khadka telefoonka ugu warramayay dhegeystayaasha aragtidooda soo dhiibtay waxaa ka mid ah dhegeysahan waxaa lagu magacaabaa m m samater salaxley ayaan jooga ayuu yidhi madaxweyne gaas kulanka uu la yeelanayo madaxda etoobiya waa in uu kala hadlaa in etoobiya ay ka caawiso puntland dhinaca saanadda balse aanu ogolaan in ciidamo etoobiyaana ay yimaadaan puntland ayuu yidhi dhegeysahan kalena waxaa lagu magacaaba nuur maxamed qaasim waxau leey waxaan joogaa kenya waxaa iga su-aal ah madaxweyne walba markii dhibaato uu la kulmo muxuu etoobiya u aadaa waa yaabay ayuu yidhi dhegeystahan kalena waa shirwac cabdisamad waxa uu leeyahay gaalkacyo ayaan joogaa run ahaantii aad baan usoo dhaweynaya ayuu yidhi booqashada uu etoobiya ku joogo madaxweyne gaas waxaana etoobiya ka rajeynaya in puntland ay ka taageerto ama taageero ee u muujiso ayuu yidhi qaar ka mid a dhegeystayaasha aragtidooda noo soo qoray ayay ahaayeen saacaddu waxaay tilmaamaysaa toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo